إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan ku dhowaad konton isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku nafwaayey camaliyad nafhurnimo ah oo saakay ka dhacday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho muuqaallo kooban oo la duubay iyo sawiro laga qaaday halkii saaka qaraxa lagula beegsaday ciidanka dowladda federaalka ayaa muujinaya waxyeello aad u weyn howlgalka duufaanta al aqsa ayaa galay maalintii shan iyo tobanaad iyadoo diyaaradaha gumaysiga yuhuudda ay wadaan duqaymo ba'an oo ka dhan ah magaalada khaza mid ka mid ah odayaasha taabacsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay dagaal beeleedyo culus oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe isagoona eedeemo u jeediyey maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka xuseen caydiid oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee dowladda federaalka horeyna u soo noqday ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo xildhibaan ayaa ku baaqay in la taageero maamulka yuhuudda daadad xooggan ayaa ku fatahay xaafado ka tirsan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona dadka deegaanka ay eedeen u soo jeediyeen maamulka hirshabeelle maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa dowro u qabtay boqolaal ruux ah oo ku dhaqan deegaanna hoos yimaada degmada qansax dheere ee wilaayadaasi magaalada galcad ayaa weli waxaa ka muuqda foolxumadii iyo boobkii ay u geysteen ciidamada dowladda federaalka ah mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay damaca dowladda xabashida itoobiya ee ku aadan inay xoog ku qabsato xeebaha dalka soomaaliya waxaa albaabada la isugu dhuftay iskuul ku yaala dalka kenya kadib markii uu dab xooggan ka kacay dhismaha iskuulkaasi intaasu waxay ahaayeen qodobada warka iminkana u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo axad ah lixda bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsanna kow iyo labaatanka bisha tobanaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad konton isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku nafwaayey camaliyad nafhurnimo ah oo saakay ka dhacday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho faahfaahin ku saabsan camaliyadaasi waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aroornimadii hore ee saakay camaliyad nafurnimo ah ayaa lagu weeraray xere ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku taalla deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho xerada lagu weeraray ciidamada dowladda federaalk ayaa ku taalla deegaanka ceelasha biyaha oo dhacaduleedka magaalada muqdisho waxaana halkaasi ku sugnaa askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay camaliyada nafurnimada ah war-saxaafadeed kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey howlgalkan istishaadiga ah ee ka dhacay duleedka magaalada muqdisho laguna beegsaday askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka camaliyad lagu beegsaday ridada oo ka dhacday duleedka muqdisho ayaa ciwaan looga dhigay war-saxaafadeedka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana bayaanka lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo sabti ah saacaddu markii ay ahayd shanta iyo konton ama koob iyo toban saac iyo konton oo subaxnimo waxa ay camaliyadiisi shaadi ah la beegsadeen xarun ay leeyihiin murtadiinta oo ku taalla deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho camaliyada istishaadiga ah ayaa si gaar ah u beegsatay maleeshiyaadka murtadiinta ee loogu yaro booliis militario ee ay maamulkooda iyo maalgelintooda leedahay xukuumadda ridada ah ee imaaraadka kuwaasoo qayb ka ah ololaha ashahaadala dirirka ah ee ay kufaarta saliibiyiinta ah iyo murtadiintu ka wadaan caasimadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho iyo deegaanada ku xeeran qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in askarta halkaani ku sugan ay dhibaato ba-an ku hayeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan duleedka magaalada muqdisho waxaana lagu yidhi sidoo kale xarunta ayaa saldhig u ahayd saraakiil iyo ciidamo ka tirsan sirdoonka iyo jawaasiista kooxda ridada ah ciidamadan ayaa marka laga soo tagay inay ahaayeen ashahaadal dirir murtadiin ah waxa ay dhanka kale dhibaato xoogan oo isugu jirta dil dhac kufsi iyo qafaalasho ku hayeen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha iyo dadka isticmaala wadada isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada afgooye kuwaasoo ay cabashadooda soo gaartay mujaahidiinta camaliyadda istishhaadiga ah ayaana allah fadligii sidii loo qorsheeyey u beegsatay bartilmaameedkii loogu talagalay ee saldhigga cadowga war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu markaan soo bandhigayaa khasaaraha baaxadda leh ee gaaray askartii ku sugnaa saldhigga lagu weeraray camaliyadda nafurnimada ah waxaana lagu yidhi khasaaraha horudhaca ah ee camaliyadda ka dhashay waa afartan iyo sagaal murtad oo dhimasho ah iyo dhaawac intaasi ka badan kuwaasoo isugu jira askar iyo saraakiil sidoo kale waxa ay camaliyaddu burburisay gebi ahaanba xaruntii bartilmaameedku ahaa waxaana halkaasi ku gubtay gaadiid iyo hub uu cadowgu lahaa oo yaalay saldhigga qaybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii wadi doonto beegsiga saraakiisha iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka iyo shisheeyaha kusoo duulay dalka waxaana lagu yidhi mujaahidiintu waxa ay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga mas-uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada cadowga meel weliba oo ay ku sugan yihiin ayna sii labalaabi doonaan ugaarsiga ka dhanka ah mujrimiinta isugu jirta saliibiyiinta iyo murtadiinta duulaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta laga xoreeya gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaa bayaanka lagu soo gabagabeeyey waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa inta diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
dhanka kale muuqaalo kooban oo la duubay iyo sawiro laga qaaday halkii saaka qaraxa lagula beegsaday ciidamada dowladda federaalka ayaa muujinaya waxyeelo aad u weyn sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac bulshada ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha iyo magaalada muqdisho ayaa si aad ah oo hadal haya qarax weyn oo saaka ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha kaas oo lagu laayay qaar badan oo ka tirsanaa askarta dowladda federaalka islamarkaana mas-uuliyaddiisa ay sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin sawiro laga soo qaaday goobta saaka qaraxu uu ka dhacay ee ay beegsatay xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay muujinayaan baaxadda qaraxa oo ahaa mid aad u weyn waxaana si daran uu u waxyeeleeyey dhismayaasha ciidanku ay deganaayeen inkastoo sida muuqata markii qaraxu dhacay muddo kadib sawirada la qaaday haddana waxaa sawirada ka muuqda qaar ka mid ah ciidamadii bartilmaameedka ahaa kuwaas oo midadkooda midkood uu gidaar ka soo laalaado waxaa sidoo kale la arkayaa midadka qaarkood oo dhulka daadsan islamarkaasina askar anfiriirsan ay kor taagan yihiin muuqaalo kooban oo laga duubay goobta islamarkaasina burbur xoogla uu ka muuqdo iyo gaari cabdibilaa oo aad u gubtay muujinaya ayaa waxaa lagu baahiyey baraha internetka gurmadka ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay ka yimaadeen dhanka magaalada muqdisho halkaas ayayna ka daadgureeyeen dhaawacyada iyo meydadka dhaawacyada oo qaarkood ay halis yihiin ayaa waxaa lagu daweynayaa magaalada muqdisho waxaana durba la hadal hayaa qaar ka mid ah ciidamadii iyo saraakiishii halkaasi lagu dilay qaraxa saaka dhacaya wuxuu ahaa mid aad u xoogan islamarkaasina waxaa laga maqlayay meelo ka durugsan halka uu ka dhacay ciidamada dowladda federaalka ayaa maanta waxay xireen wadada isku xirta muqdisho iyo ceelasha biyaha waxaana la maqlayaa rasaas badan oo ay ridayaan waxay culays xoog la saareen dadka ku ganacsanaya amaba ka agdhow deegaanada ay ku sugan yihiin xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa marar kala duwan horey waxay ugu digtay ciidamada dowladda federaalka ah waxaanay u sheegtay inay ka baxaan garabka maamulka dimuqraadiga ah ee la shaqaynaya shisheeyaha dalka kusoo duulay haddii kale ay dhegta dhiigga u dari doonto askar badan oo warkaasi ka dheg adegtay ayaa qaraxyo iyo weeraro toosa lagu laayey kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa saaka qaraxa ka dhacay ceelasha biyaha ku leecday ee tiradoodu kontimayaha tahay howlgalka duufaanta al akhsa ayaa galay maalintii shan iyo tobanaad iyadoo diyaaradaha gumaysiga yuhuudda ay wadaan duqeymo ba'an oo ka dhan ah magaalada ghaza kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa weli wada howlgalka dhulalka muslimiinta looga sifaynayo dadka yuhuudda kaas oo lagu dilay askar iyo saraakiil badan oo ka tirsan kayaanka sahyuuniyadda afhayeen u hadlay maamulka yuhuudda ayaa qiray in ilaa iyo iminka gacanta kooxaha muqaawamada ay ku baxeen in ka badan kun iyo shan boqol oo yuhuud u badan halka dhaawacuna uu ku dhow yahay afar kun waxaana maalin weliba lasoo sheegayaa in maamulka yuhuudda uu saraakiil muhiim ah ku weynayo howlgalka geeska kale diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa wada duqeymo xoogan oo ka dhan ah muslimiinta ku dhaqan magaalada ghaza waxaana tirada shuhadada ay gaartay afar kun oo ruux oo u badan haween iyo carruur halka dhaawacuna uu marayo saddex iyo toban kun oo ruux mid ka mid ah odayaasha taabacsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay dagaal beeleedyo culus oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe isagoona eedo u jeediyey maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdiqaaliq macalin cabdiweli yuusuf odaygan oo lagu magacaabo abaabul islamarkaana ka mid ah odayaasha taageersan dowladda federaalka ayaa ka hadlay dagaal beeleedyo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay nawaaxiga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe waxa uu weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe kaas oo uu ku eedeeyey in xilligii laga rabay in uu wax ka qabto dagaal beeleedyadan oo taas beddelkeedana uu iska hurdayo islamarkaana uusan waxba ka qaban gobolka maamul goboleedka liskama fadhiyo dadka islaynayana waa dadka aad madaxda u ahayd cali guudlaawe wax isku fal ayuu oday abaabul yidhi mar uu la hadlaayay madaxweynaha maamulka hirshabeelle mowduuca koowaad waa dhibaatada ka socoto soona cadale oo dhibaatada aada u soo naqnaqatay ee wax xun ay hadda kasoo socdaan kuna socdaan waxaan rabaa madaxweynaha naftirkiisa waxaan leeyahay hirshabeelle war maamul goboleedka leeskama dhex fadhiyo war shaqaa laga qabsadaa war dadka islaayahaya dadkaad madaxda u aheed waayo dadkaad madaxda u aheedaa islaayow haayo inaad beriga mas-uuliyaddiisa aniga iila sinaato dadka islayahay madaxweyne cali guudlaabo ceebay kugu tah ceebay kugu tah war wax isku fal war gobolkaas waa la degta waxaad ka qabata male war waxaa maalin hore waxaa tiri waa sanad guuraan ka shaqeeyaa sanad war maxaad sanad guurayeysaa dadkaagiioo islayayo guryihii iska gubayo meel la arki iska gubayo maqashiiska dilayaadan waxba ka qaban kara inaad sad waxaad leedahay sanad guuran ka shaqeeyaha had leedahay sidoo kale waxa uu dowladda federaalka ku eedeeyey dagaalada culus ee ay qabaa'ilku iskulaynayaan kana socda qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe in laga aamusnaado dowladda soomaaliya xataa tacsi ma arko weyno wax shibay ka tahay waxaan rabnaa indhaha ha kala furto arrintaas ha lagu baxo dagaalkan inuu cido isdila ka weyn yahay oo dad ay ku wadaan maalgelin oo dhibaata laga shaqeeyo waayo dadka hadda dagaalka ku jiro xabad kama ogo iyagoo heer hebel iska celiyay ka tahay laakiin shaqaa ka dhex socoto shaqo qarsanana ka dhex socoto ugu yaraan siddeed iyo toban ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhintay dagaal beeleedyada ka soconaya deegaanada hoos yimaada degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe waxaana odayaal dhaqmeedyo deegaanka ah sheegayaan in maleeshiyo beeleedyada wada dagaalamaya ay gubeen tuulooyin iyo dhulbeereedyo dalagyo kala duwan ay ku tabcanayeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa la aaminsan yahay in ay lug ku leeyihiin iska hor imaadyadan oo kusii fidayaa deegaano ay ka mid yihiin labagaras iyo booshareeri xuseen caydiid oo ahaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soona noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo xildhibaan ayaa ku baaqay in la taageero maamulka yuhuudda cabdiraxmaan bader ayaa warkaa noo faahfaahinaya
siyaasiga lagu magacaabo xuseen icdiid oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda federaalka mudana ahaa askari ka tirsan dowladda maraykanka haystana dhalashada dalkaas ayaa sheegay in yuhuuddu khatar ku jirto soomaalidana laga doonayo in dagaal ka dhexdhexaadiso xidhiidhna la samayso yuhuudda maadaama ay yuhuuddu khatar ku jirto marka waxa kale dadka u sheegaa ma anaga dadka qaban karnaana israel marka madaxweynaha wuxuu u diri karaa wafdi wuxuu dhihi karaa inaan guddiga la baara in lagu daro soomaalida ma garanaysa arrintaasna aan dhedhexaadin ka galno waa muhiim maxaa yeelay xalka dadka oo oo ma garanaysaa ay ku kalsoon yihiin ay ka mid tahay israel soomaalida taariikhiyan maxaa yeelay voodka maxay noo siiyeen masar waa noo diiday carabti kale waa noo diideen xuseen oo wax laga weydiiyey gobaadfallada yuhuudda u geysanayaan muslimiinta falastiin oo ugu dambeeyey duqeyntii isbitaalka iyo guryaha oo ay ku dhinteen boqolaal dadweyne ah kuwaasoo ay u badan yihiin carruur iyo haween ayaa ugu jawaabay si ay ku jirto inuu u danqanayo dadka yuhuudda ee la laayay wuxuuna yidhi arrintaas dagaal markuu dhaco khasaaro waa kulligiis marka reaction ay suubiyeen eh, nimankan oo qaza oo xamaasna iyagana waxaa dagaal oo xooggan ay ku suubiyeen carruur naagay ay laayeen iyo dad shacab ah saraakiishina si xun ay u baabi'iyeen oo ama u afduubeen maraykan badana xataa ku jiray ilaa toddoba oo intaan ogahay kuwana lahaya marka colaad markay timaado labada dhinac xabad joojin leh u suubinaysaa greenlandka dadka qaadana ka mid ah adiga ma fiirinayso wax la isku haysto waxaa leedahay bal hala sii noolaado xabadaha hala istaajiyo ciidamada hala kala raro ciidan oo u n hala geeyo nabadii ha laga wada hadlo xuseen oo la weydiiyey halka uu ku dhammaanaya dagaalka ayaa yidhi yuhuudda ma xamili karto dagaal oo way yar tahay maraykankana wuu jabay oo awood ma lahan dagaalkaas dagaalka lagu soo qaaday islaamka horay ayaa loogu daalay oo faa'iido ma lahan ayaa sidoo kale ka mid ahaa hadalladii uu yidhi howlgallada duufaanta laksa ayaa bannaanka soo dhigay wejiga dhabta ah ee madax badan oo ka tirsan waddamada caalamka islaamka kuwaas oo si aan ka leexleexad lahayn u difaacay yuhuudda
daadad xooggan ayaa ku fatahay xaafado ka tirsan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan iyadoo dadka deegaankana ay eedeen u soo jeediyeen maamulka hirshabeelle waa kan maxamed ciise oo warkan noo soo jeedaya magaalada beledweyne xalay waxaa ka da-ay roobab xooggan roobabkan ayaa sababay daadad xooggan kaasoo saameeyey xaafado ka tirsan magaalada beledweyn khasaaraha ka dhashay biyaha roobabkan waxaa ka mid ah inuu ku fatahay oo dumiyey guryo dhowr ah sidoo kale saameynta ugu xoogan roobkan waxaa dhaliyey maamulka hirshabeelle oo dadka deegaanka ku eedeeyey inay biyuhu dadka ku xireen wuxuuna si gaar ah saameyntiisa ugu badneyd xaafadda kooshin qaar ka mid ah dadka magaalada beledweyne ayaa ka hadlay roobka xalay u da-ay iyo saameyntiisa xalani biyuhu waa isoo galeen xaafadayda xaafadaha laga qaxa kuma jiri jirin haddana xalay biyuhu waa isoo galeen marka xaafadaha korey ka mid aheed waxaas hadda dhibkaa keenayna waa roob xalay keliya da-ay waa waadiyaashii sooma goosanoo waa xiran yihiin biyo baxo koro ma imaan haddana magaalada waa laga qaxay dad baa biyo hadda ku go'doonsan dadna waxa waye ilmahoodii bay halhaleel ula soo carareen oy gacmaha ku wadaan runtii waxa waye dhibaato aad u daran waa iyagoo dadku weli ka soo kaban biyo baxadii hore ayay tanna hadda bilaabatay caawa haddii dadka ugu darto dad baa guryahooda go'doonsan yihin oo xataa waxba ka soo qaadan oo ilmahiyoo qaawan xalaynimo la soo saaray dad xanuunsan la soo saaray qaar kale ayaa sidoo kale waxay eedeen u jeediyeen maamulka hirshabeelle oo biyaha ku xiray xaafadihii xalay lagama seexan aagga ku tiimbo marka qax baan nahay saacaddaas ilaa xalayna waa soo jeedno waa qaxaynay sheekadii waxaanna heshay baydhabo ka dhacdoo kale mid la mida ayaa xalayna heshay biyo iska ordaahoo daqiiqadiiba buuxinaya guryahaanna helay maamulkuna qalad yar uu sameeyey oo biyihii waxay ka xireen meeshii webiga ka gelayeen ayay nooga xidheen marka alxamdulilaahi raxmaddaasaan ugu dhacday xalayna ilmaha afkaan ku qaadannay ilaa haddana qaxaan ku jirnaa saacaddaasa u jeeddaan ilaa xalay waa soo jeednay waxa waaye waagu waa naga dulbariysaan ugu gurayna ilmihii iyo xitaa waxay cunaan uma aana qaadin magaalooyinka ku teedsan webiyada shabeelle iyo jubba ayaa aad ugu nugul fatahaadaha webiga waxaa saameeya fatahaadaha webiga iyo biyaha roobka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed muudey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa dowro u qabtay boqolaal ruux oo ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada qansax dheere ee wilaayadaasi iyadoo qayb ka ah ololaha ballaaran ee uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bay ugu koorgalayo sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada ayuu dowro diini ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada qansax dheere wilaayadaas lix boqol iyo afartan ruux oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka faa'iidaystay dowrada iyaga oo ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowrada oo ka warbixinaya duruusta ay ku qaateen dowrada
arkaanu salaad wahiya arbacatu cashara tumiya faru alqiyaamu maca alqudrati alqiyaamu ini oo surunlikatubway maca alqudrati lanki awoodo wa takbiiratu lixraami allahu akbar laro takbiiratu lixraamna la kooyo wa qira'atu lfaatihati faatihada nin la akriyo warukuucu ini la rukuucu والاعتدال سمع الله أني له أما بعد الركوع مقيل الركوع بعد شيء والسجود أني لسجود على أعلى السبعة تضباط حمنا كرشولك سجود والرفع منه سجود للقبر نغدو waljilsatu ini la fadheedo bayna sajdatayni lama sajidood maabeysho la fadheedo wadmaniinatu ini la ka hasalo fi jamiici alafcaali afcaale oo dhagaag dhammaantiyooba ini la ka hasalo watartiibu ini la tartiibiyo bayna alarkaani arkaanti beysho ini la tartiibiyo tii horlahaasi la hormariyo tan kale linku reed mariin watashahudu lakhiiri ataxiyaadki dambe iyo arkaan ah waljuluusu lahu fadhigishiina arkaamu والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نبو إن لك سلي يا أركان والتسليم تاني لما سلام النصر يا أركان واي فإذا قيل حضرته لك ولا يوم من ربك ربك فقل له ربي ربي الله ال- الذي الله سو رباني برباري ورب وان برباري جميع العالمين عالمين كلهم برباري بنعمة سين معيسك برباري وهو معبودي كلا ولو ليس لي من سونا معبود كلا ولو سواه شكري فإذا قيل هذلك أنه ما ما دينك دينتايو دينتايو فقل له ديني دينتاي الإسلام إسلام دين الإسلام هو فهو الاستسلام لله الله بالتوحيد التوحيد إنك قاسم ولا ولا انقياد أن الله قاسم ولا هو ولا بقبعة بعد إنك قاسم والبراءة الكبير من الشرك شيء وهل maktabka dacwada wilaayada islaamiga baay ayaa kordhiyey dowraadka uu u qabanayo bulshada muslimiinta ku dhaqan wilaayada baay waad mahadsantahay maxamed muudey magaalada galcad ayaa weli waxaa ka muuqda foolxumadii iyo boobkii ay u geysteen ciidamada dowladda federaalka mar kale iyo cabdulahi yaasiin jaamac muddo kadib markii magaalada galcad ee gobolka galgaduud ee dib uula wareegtay xarakada shabaab ulmujaahidiin weli magaalada waxaa ka muuqda raadadkii ay uga tageen ciidamada dowladda federaalka iyadoo dadka meelaha kale ka imaanaya ay la yaabayaan waxyaabaha ay magaalada gudaheeda ku arkayaan qaar ka mid a odayaasha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay booqdeen degmada galcad waxaanay la ammankaageen ficilada dowladda federaalka halka ay ka geysteen ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay dhaac u geysteen guryihii ku yil magaalada iyagoo la baxay albaabada iyo daaqadaha islamarkaana qaarkood fuuqsaday waxaanay guryo gaagaaban uga dhisteen dhufaysyada ay magaalada ka samaysteen waxaa sidoo kale ay qaateen wixii agab ahaa ee guryaha gudahooda yiilay nabadoon cabdulaahi xasan caraayi oo ka mid a odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada galcad waxa uu ku arkay ay yihiin wax la yaab leh sawirka hadda meeshan yaalla saama dowladnimo maahan in maaragtay ah, ummadda shacabka ah ee waa maamula laleeyahay guryahoodii la dudumiyo xasidii dhex taalan la qaato in maaragtay ay sheegay tubooyinkii la baabi'iyo la falo taawiyaal la dumarsiiyo een, lagu lagu dhigto baalayaashii oo fiilooyinka korontada ay umaraysa baa- lagu dhigto taw lagu dhigto in maaragtay lasoo qaato een, sariirahoodii ee dhufeys laga dhigtee god inta loo qodo in la geliyo in een, joodariyaashoodii lasoo qaatee maaragtay godadkaas een, lagu waxeeyey jiingadi lasoo fogsado sidaas dowladnimo maahan wuxuu intaasi ku daray in dhaqanka dowladda federaalka ee kula kacday magaalada galcad iyo meeraha la midka ah uu yahay kii yuhuudda oo kale qaabkaanu qaab manguurina manguurina ee loo tababaray ee nimankan yahuudda la yidhaah qaabkii loo tababaray ay qowmiyadaha muslimka kula dhaqmayeen waxaanay kuma tilmaami karaan anugu waxaan leenahay dadkas ku tilmaamaya inay wax u wadaan waxay u wadaan waa la arkay waxay ka muuqataa cidi doonaysa uma qoomu lod minku bixi jiro buu yidhi ilaahay ee qoomu lod meeshii lagu halaagay digma foge soo fiiriya dadka waxa u- u hanqal taagaya waxaan leenahay soo fiiriya gacaddi maada arka sida loo baabi'iyey arka meelaha kayrkooda soo arka markaad aragtiin cid waxaydiin haysa ee media ka warramaysa ee social media iyo baktiga ka daldalaysa iyo internetda ka daldalaysa waxay sheegayaan waa beenan ana xaqiiqda waxay taalaa galcad imaw arag in cid aan kitaabka iyo sunnaha aan ahayn ee iyo cidda wax ku maamulaysa inay taa hoggaan idiina waxaad ka arkayseen dhaqanka meesha yaala nabadoonku wuxuu intaasi ku daray in dadka degan magaalada galcad ee ciidamada dowladda federaalka oo ay dhibaatooyinka kala duwan u geysteen ay yihiin dadkii uu ka dhashay madaxweynaha dowladda federaalka ah sidaasi oo ay tahayna haween uur leh iyo kuwo umulo ah intaba ay ciidamadiisu kufsadeen wuxuu sheegay in loo baahan yahay in arrintaasi bulshadu ay ku cibro qaataan qoomiyadda meesha deganna waa dadka dad asaga u xegay sida loo baabi'iyana waa mid cadaana markaas yaan la idinku hodin yaan la idinku tirin yaan maaragtay ay ii sheegeen isriqooday dhagar la idin degin waxa la idin wado hooyo uur lahaa la- la xoogaa joogta islaan oo umushaya la xoogaa joogta gabdho yaroo la farxumeeyaa jooga xooliyaa sidaa loo baabi'inaa wax dheefkii kala sida loo baabi'inaa waxaan leenahay marka dhaqan doorinaa la idin wadaa moogiye ma la idin wado dowladnimo dowladana meeshaan kama jirto asalka xaqiiqda waxay tahay dhaqan yahuudeeda meeshaas ka socda magaalooyin kale oo galcad la mid ah oo ciidamada dowladda federaalka ay la wareegeen ayay sidan oo kale waxay ka geysteen boob iyo burburin baahsan maamulka xarakada shabaabul mujaahidiin ee gobolka galguduud iyo dadka deegaanka ayaa waxay iska kaashanayaan qaabkii magaaladu ay dib ugu soo kaba lahayd waxaana arrintaasi u baahan tahay qarash iyo wakhti badan deegaanadii gobolka galguduud ee ay ku duuleen ciidamada dowladda federaalka ah iminka waxaa ka talinaysa xarakada shabaabul mujaahidiin waxaana dadku ku howlan yihiin dib u dayactirka guryihii ay ka waxyeeleeyeen ciidamada dowladda federaalka ah mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay damaca dowladda xabashida etoobiya ee ku aadan inay xoog ku qabsato xeebaha dalka soomaaliya muxusin xasan ayaa warkan noo soo jeedinaya nabadoon cilmi xuseen oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay warkii dhowaan ka soo yeeray abiy axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya ee ahaa inay tahay qasab in ay helaan bad iyo xeeb isagoona yidhi waxaan nahay dowlad ay dad badan ku nool yihiin waxaan leenahay ciidan cir kuwa dhulka iyo weliba ciidamada badda marka waa qasab inaan bad helnaa nabadoonka ayaa marka hore sheegay in damaca ethoobiya ee kheyraadka soomaaliya uu yahay mid soo jireen ah madaxda xabashida ethoobiana ay soo kala dhexlaayeen mid walibana uu ku taami jiray siduu dalka soomaaliya u qaybin lahaa iyo siduu kheyraadkiisa u boobi lahaa damacbi ahmed waxa weeye waa si waa damac weligii jiri jiray weligiisba damacaas xabashidu waa jiri jiray dhicis buuna noqon jiray haddana waa dhiciskii insha allahu tacaala waayo laga soo bilaabo taariikhdii kun sideed boqol siddeetan iyo afartii iyo hadda intii ka dhexaysa xabashi kastoo soo boodaahayba oo xabashida ka noqda madax weligii waa riyoon jiray riyadii awowayaashii riyoon jireen oo riyoonaya isaguna mana u rumoo doonto insha allahu tacaala nabadoon cilmi ayaa sidoo kale tilmaamay waxaa hadalka abiy axmed xilligan ku soo beegay isagoona sheegay abiy weligiis inuu sugayay inay soomaaliya ka tirtiranto wax awood ah oo hor istaagi karto haddana uu dareemay in demiciisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku gudban tahay etoobiya mar dhow dowladaha ku xeerani xoog bay lahaan way iska celinayeen sida soomaaliya dowlad xoog lahaa ka jirtay oo etoobiya iska celinaysa eritreana waa taasa ay hadda u dhaaranayso oo leh bal xaggeenna ma soo aadi kartaa waxaan leeyahay marka etoobiya waxay istiri soomaaliya maanta way dhimatay haadaa ka dhargaysa marka dhinacaaga ka feenay istiri waxay dareemaysaa ka cararaysaa oo soo eryaya hadda kelmadahan soo dedejinaya abay wuxuu islaa soomaaliya iyadoo saan ka jilicsan ha kuu gaarto oo gobol gobol isu laynayso koox koox isu laynayso mataqaanaa hogaami ku-xeed isu laynaysa sida hadda ay ka dhigeen u jarjareen lix gobol baan u malaynayaa ama lix maamul goboleed inay u kala googooyeen baan u malaynaya soomaaliya waxay rajaynayeen hadda mar dhow rajaynaya inay islaayin doonto soomaalidu soomaalidii islaayinta ay ka rajaynaysay waxaa ka soo dhex booday dad mideeya soomaalidii waa dadka kitaabka ilaahay ku mideeyey soomaalidii oo nacdii nin midowba suud iyo noorad laysaga yimid oo mataqaanaa maanta soomaalida ay walaalo ku tahay oo waxay maanta aragtay in xooggan ka hor yimid ee maanta iska caabiyey soomaalidiina midaynaya dal iyo diin iyo dadba midaynaya inay mataqaanaa u soo xoogaysanaya u soo badanaya hadda uu soo kordhayo ayay etoobiya aragtaa waxaa ku kalifay marka maanta inay tiraahdo annagu dekad baan nabadgelyo haddaan ku weyno xoog ku doonaynaa inay tiraahdo waxaa ku kalifay xooggan soo badanaya ayaa etoobiya u muuqata iyo ayadoo sii dhimanaysa marka waxay istiri maantay oo mujaahidiintu aanay dalka wada qabsan waxaad weyso mujaahidiin dalka gacanta ku wada dhigta saari saarimays bay istiri marka sidaas uga soo hor dhacday mataqaanaa rabitaankeedii nabadoonka ayaa hadalkiisa kusoo gebagabeeyey baaquu u diray dadka soomaaliyeed isagoona u soo jeediyey inay xabashida dalkooda ka dhacsadaan walaalahooda mujaahidiinta ah ee u taagan difaaca diinta iyo badqabka dadkooda iyo dalkoodana isgarab taagaan anugu waxaan leeyahay nina dhiiggiisa ma tallaabay soomaaliya tiraahdaa soomaaliyay etoobiya waa taqaanaan etoobiya waa cadowga koowaad oo dal iyo diin iyo dadba aan kuu ogoleen dadnimona aan kuu ogoleen oo inay madaxa kaaga fadhiiso doonaysa diintaadana kutubtaada ina xaarka isaga tirto doonaysa dalkaagana inay gacanta ugu dhigto doonaysa allihii jihaadka kugu waajibiyey soomaaliyey oonad gaala iska dhicis kugu waajibiyey ayaa ku saarina etoobiya ka dhacsatay dal iyo dad iyo diinba aad ka dhacsatid sidaas awgeed soomaalida waxaan kula dardaarmayaa war ilaahin ka baqa oo dab waa idiin shidan yahay dab shidan baa dab laga qaataaye mujaahidiin baa nisan raaskeybone raas casayr intaba ka dagaalamaysa war nin walba doonta soo raac baan leeyahay soomaalida ugu dambayntii dowladda xabashida etoobiya ayaa cadaawad soo jireen ah kala dhexaysa muslimiinta bariga afrika gaar ahaan muslimiinta soomaaliyeed waxay kumannaan ka mid ah ciidankooda xoog ku joogaan qaybo ka mid ah dalka soomaaliya ayagoona gaboodfalle ka geysanaya meelaha ay ku sugan yihiin ethoobiya ayaa sidoo kale xoog ku haysato gobolka waqooyi galbeed waxayna weli u hanqaltaagaysaa qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya oo ay ugu horeyso badda soomaaliya ugu dambayntiina waxaa albaabada la isugu dhuftay iskuul ku yaala dalka kenya kadib markii uu dab xoogan ka kacay ismaha iskuulkaasi faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena cabdiraxmaan bader
wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in si lama filaan ah albaabada layskugu dhuftay dugsiga sare ee rikindo kaas oo ku yaalo ismaamulka kisii ee gudaha dalkaas xiritaanka dugsiga ayaa yimid kadib markii uu deb ka kacay xarunta dugsiga halkaasna uu ku burburay saddex qaybood oo ka mid ah goobaha ay ardaydu seexanayeen dabkan ayaa lasoo sheegaya in uu kacay xilli ay ardaydu qaadanayeen cashiro dheeraad ah mana jiro arday ku dhimatay amaba ku dhaawacantay dabka ka kacay xarunta dugsiga sare ee rukindo khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay ayaa lagu qiyaasay inuu gaarayo afar milyan oo shilinka lacagta kenya maamulka dugsiga kirindi orina ayaa dhacdadani xaqiijiyey waxa uuna sheegay inay korontada maqneed kadib markii ay dib u soo laabatayna uu debka kacay dalka kenya ayaa mar walba waxaa kusoo laalaabto dhacdooyinka noocan oo kale ah sida debka shilaalka iyo isdilka
waad mahadsantaa cabdiraxmaan bader guud ahaana warkii duhurnimo oo aad kala socoteen warbaahinta alfurqaan xilligan waa naga inta